qatar ayaa akisay dadaaladii dhexdhexaadinta ee u dhexeeyey xamaas iyo israa'iil horraantii bishan islamarkaana shaacaysay in xubnihii wadaxaajoodka ee kooxdu ay ka tageen dalkan ku yaala gacanka maraykanka ayaana tan iyo markaasi turkiga uga digayay inay martigeliyaan hogaamiyayaasha xamaas hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka matthew miller ayaa isagoo warfideennada la hadlaya toddobaadkii hore yidhi ma aaminsanin in hogaamiyayaasha kooxdan argagixisada arxagka daran ay si raaxale ugu noolaan doonaan meel uun madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa taageera daacad u ah xamaas islamarkaana kooxda ku tilmaamo dhaqdhaqaaq xoreyna iyadoo xataa uu ku dhawaaqay maalin qaran oo loo baroor diiqayo dilkii ismaaciil haniya oo ahaa hogaamiyaha xamaas dadka arrimaha falanqeeya ayaa sheegaya in hogaamiyaha xamaas ay si joogtaa u booqanayeen turkiga zori ozil waxa uu xidhiirka caalamiga ah ka dhigaa maxadka human sciences ee magaalada vienna way imanayeen oo ay ka tegayeen turkiga muddo sannad ah haniya oo israa'iiliyiintu ay ku dileen dahraan turkiga ayuu joogay toddobadii oktoobar ee sannadkii laba kun saddexiyo labaatan wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakaan fidaan ayaa sheegay in aanay jirin qorshayaal ay xamaas xafiis siyaasadeed kaga furanayaan turkiga hase yeeshee ankara waxa ay ka gows adeegtay inay sii wadayso siyaasadooda ay kula mucaamilayaan islamarkaana ay ku martigelinayaan xubnaha xamaas mascuuda kaasin waa la taliyaha madaxtooyada sidoo kalena waa brofeseer xidhiirka caalamiga ka dhiga jaamacadda yotebi ee magaalada istanbul ankara waa ay sii wadi doontaa mowqifkeeda marka koowaad marka labaadna waa ay sii wadi doontaa wadaxaajoodka xamaas si loo gaadho yegleelidda nabadda si dhaqso ah waxa aynu ugu baahan nahay nabad iyo xasilooni da aynu taasi la gaadhna xamaas yaad la hadli doontaa israa'iil ayaa shirqool la beegsanaysa hoggaanka xamaas balse ilaa iyo hadda ma jiraan weeraro laga soo sheegay turkiga israa'iil ayaa sheegtay in xamaas oo ah urur maraykanku u yaqaano argagixiso inay turkiga u arkaan meel ay ku gaban karaan gaaliya lindon stars oo waxa ay ka tirsan tahay maxadka daraasaadka amniga qaranka
sida laga soo xigtay hogaamiyaasha israa'el waa ay heli doonaan hogaamiyaasha xamaas waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan balse waa inaan xusno in turkigu uu uga digay israa'el in ay ka howlgalaan dhulkooda marka mar kale tani waxaa xiisada aan loo baahnayn ay ka abuuraysaa gobol markii horeba la dhibaataysnaa xiisado badan xamaas ayaa weli haysata in ka badana boqol haysayaal israa'iiliyiina waxaanay dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen in inkasta oo israa'iil ay turkiga ku dhaleecaysay xidhiirkooda xamaas in xidhiirka ankara uu weli israa'iil muhiim u yahay tanina waxa ay caddaatay markii bishanna warfidyeenadu ay sheegeen in taliyaha hay-adda sirdoonka israa'il ee shimbet uu dalka turkiga kula kulmay dhigiisa dalkaasi turkiga zoli ozel waxa uu ka tirsan yahay maxadka human sciences turkiga iyo israa'iil waxay leeyihiin hal jid oo ay si furan isla macaamilaan iyo jid kale oo ay diblomaasi ahaan isla macaamilaan iyo iskaashi ammaanka ah sidaasi ayay mar kasta xaaladdu ahayd israa'iil ayaa u riyaaqday diiwaanka madaxweynaha la doortee maraykanka ee ah inuu taageero weyn u yahay israa'iil iyadoo keentay in laga dhigo in xidhiirka ay turkiga la leedahay xamaas uu noqon karo mas-uuliyad weyn oo ka dhalan karta qodob muhiim ah oo lala yeesho maamulka cusub ee maraykanka